hay-adda home center dialogue oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta ee galmudug ayaa degmada gaalkacyo ee gobolka mudug waxa ay ka daafurtay tababar socon doona muddo saddex maalmood ah kaas oo ku saabsan koruqaadista codka haweenka ee golaha deegaanka iyo hooyooyinka nabadda degmada gaalkacyo tababarkan waxaa degmada gaalkacyo ka daafuray duqa degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug gudoomiyaha degmada gaalkacyo ayaana ugu horeyn tababarka daafurkiisa ka hadlay
gabdhaha iyo arrimaha nabadda anugu dee waxaan ku jiraa dadka wax laga weydiinaya dabcan oo gabdhaha iyaha sharafta badan ay la ahaayeen xildhibaano golo deegaan oo aan ahaa meeyarkoodii marka waxaan isleeyahay boqol kiiba boqol shaqo adkaysiga iyo howlkarnimada iyo in laga daacad noqdo shaqooyinka gabdhaha naga badan haddaan nahay ragga akhayaarta gabdhahaa naga leh runtii intaa dareemayo sababtoo ah isqabadka iyo isku dheganaanshaha iyo mujaamalada tirada badan ee ragga u fudud gabdhaha uma fududa cudurkaasna ilahay iyagana ma gaarsiiyo annagana allah naga bixiyo waanaan runtii ka mahad celinayaa tababaradan qiimaha badanoo maaragtay la soo celcelinayo waa maalmaba meel bay noo joogtay muddo dheer baan runtii jeclaysnay in sidaanoo kale aan iskugu nimaadno aqoontiina iyo aragtideena la dhegaysto waayo aragnimadeena ah ku dartaan muddaan jeclayn laakiin meesha iska qabadsiin lahayn baa nagu adkay marka maanta waxbaa noo bilaabay ilahay fadligiisa alxamdu lilah dhanka kale guddoomiyaha ayaa waxa uu ka qaybgalayaasha ugu baaqay in ay cilmiga tababarkan iyo aqoonta la bixinayo ka faa'iideystaan isaga oo sheegay in isbeddel lagu sameeyey tababarada oo xilligan dadku ay aqoonta iyo waxkororsiga u qabtaan wasaaradda arrimaha gudaha oon ka tirsan laha annaga runtii aad baan rabnaa inaan uga mahad celiyo daadejinta iyo fahamsiinta maamul iyo sooqnonoqoshada aad noo haysaan waan ka mahad celinayaa sida guddoomiye uu sheegay muhiimaddeena waxay tahay waxaan inaan cilmi ka qaadano hadda waa iska warqabnaa hay-aduhu waagi hore se aan jirin xataa wax baanba iska bedelay hadda dhanka cilmiga loo loo batay in qofka adna wax lagaa faa'iido aduna wax ka faa'iido halkaas iskugu tagtay waa hubaa dad khibrad uleh aqoon uleh karti uleh waayo arrimo uleh inay fadhiyaan ku faraxsannahay walwal kama qabno inbut kalaan ka soo baxay wuxuu noo weeyaa mid annaga dhan na anfici doona muddada uu socon doono tababarkan ayaa haweenka waxaa lagu bari doonaa sidii sare loogu qaadi lahaa codkooda hogaamineed ee siyaasadda iyo nabadeynta deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug oo dagaalo ay kusoo laalaabteen